asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waa xubin joogtaa oo haddii eebbayad mahayo aan u isticmaalno kobcinta korinta koolkoolinta iyo haddii eebbayad mahayo kambalaynta afka hooyo waana xubinta aan dhihi karno waa xubin joogtaa biyo kama dhibcaana erayo fara badan soo qaadi karta meelo fara badanna gacmogacmayn karta qurjuuf fara badan iyo tusaalayaal la midana kuu keeni karta waxaa laaba halkan ka soo jeediya xubinta anigoo ah cabdinaasir axmed barkad mar kale waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegaystayaal xubinteenna murtida maantana waxa ay ku saabsan tahay idamka eebe oo aan ku soo qaadanaynaa nin ayaa nin soo martiyey ninkan la soo martiyey waxa uu lahaa dameero fara badan dameeraha farada badan ayaa waxay ahaayeen kuwa ninkan uu dhaqan jiray ninkan kaleente ee martidaana dameeraha dhaqashadooda daabba oogama duleelin haddii ay sidaa ahayd xilli dhexe markay tahay unbaa dameer ka mida dameerihii oo nooca haddii ilahay kuu idmahayo sinweynta ah ama cayiloon ah ayaa xanuunsaday markaasuu hogtay markaasuu taahay dadkii baa isugu yimid dameerku waa dhiman haya ilaa aroortii baa waardiye laga hayey dameerkii baa aroortii dhuunyeedhiyey ama waa galgashay wuu raftay markaasaa markuu arkay dameerkii oo rafanaya ninkii kale intana kor taaganya ayuu toorre af badan buu qabay ninkan haddii eebba idmahayo martida ehe toorridii isla soo daayey warha warha warha dameerka biree warha dameerka gowrac buu yidhi moogta de isagu waxay unla ahayd maadaama waxaan la dhaqan hayo in la qalan hayo oo inta la qasho dameer la qashay oo hilibkiisii laga dhergey uu noqon hayo oo inuu bir solo ayuu rabay ninkii kale ayaa u jawaabay oo yidhi warnagadaa waxba birayn mayne soo ma ogid hebelow dameero bakhtigooda iyo birsolkoodaba bahal baa leh buu yidhi soo ma ogid hebelow dameero bakhtigooda iyo birsolkoodaba bahal baa leh ayuu yidhi waxaan u malnay erayga birsol markii la dhaho bir iyo sol weeyaan waa bir iyo sol waa laba eray oo isku ladhan birtu dee waa tii wax lagu gowracayay solkuna waa la helistii ama diyaarintii waa la solay waxna haddii lagu dhaho waa la kariyey weeye ama waa la dubay bay ka dhigan tahay wuu bir solay haddii lagu dhaho wuu baktiyey iyo wuu bir solay labadaasaa loo isticmaalaa xoolaha ma baktiday mise way bir soshay ma la qashay mise way baktiday weeye birsolku marka waxaa weeye waa ama gowrac ama ha gowracine dameerta hilibkeeda waxaa iska leh bahal bahallaha cuna sida dawacada dhurwaaga dugaaga waxyaalahaas unbaa hilibkeeda leh dadku ma cunaan oo duuduuban ayaa ninkii sanka laga geliyey waxaa lagu yidhi hebelow dameero bakhtigooda iyo birisolkoodaba waxaa iska leh bahal ee inigadaa waxba haynagu birayn markaas ayuu ninkii wuxuu ogaaday dameerahan la dhaqanhayaay in la rarto keliya haddii ilaahay kuusama ogeliya xooggooda la nacfisado laakiin aan cidna qalanin la maalinna la raranin in uun la rarto keliya taa unbuu dareemay ee ujeeddadu ay tahay in hilibkooda maraqooda iyo caanahooda badanaa inaan cidna isticmaalin taas ayaa u soo baxday ninkii isaga waxaa la mid ah oo sheekadaas iyada ah dhinac yaalla waxyaalo fara badan oo dadka miyiga ku nool iyo kuwa magaalada ku nooli ay sidaas oo kaleento mid walba uusan daab uga duleelin ayaa jira sababtoo a ninka reermagaalka daab ugama duleelo xoolaha iyo noocyadooda iyo siyaalaha xilliyada wanka iyo labka iyo laysku sii daynaya iyo xiliyaha lakala celinaya sidoo kaleentana ninka reermagaalka daab ugama duleelo magaalada iyo korontadeeda iyo hababka loo xidho iyo qaababka wax looga soo saaco marka waxay u baahan tahay noloshu iswaafajin iswaafajintuna waa shay muhiima oo lagama maarmaana mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxa weeye xumaani xumaan ma dhaqdo xumaani xumaan ma maydho ama xumaani xumaan ma dhaqdo labadaaba tii aad doonto waad dhihi kartaa waxayna la mid tahay mahmaahdii la odhan jiray khalad laguma saxo khalad